wararka la xidhiidha arrimahan ayaa in badan dareen ka abuuray magaalooyinka qaarkood gaar ahaan magaalada hargeysa dhacdooyinkani qaarkood ayaa la sheegay in dad aan la aqoonsan ay bilaabeen in da-yarta ay xoog ku saaraan gaadiid ay wataan iyadoon rasmiyan loogeyn ujeeddada ka dambaysa faadumo waxay ka mid tahay dhallinyarada sheegtay inay dhibanaha u yihiin falkan afduubka waxay sheegtay in subaxnimo hore ay saddex nin ka afduubeen gurigooda hortooda iyadoo sheegtay in la saaray gaadhi ay wateen deetana waxaan wan ooyey markii gaarhigooda saa usoo dambeeda markaasi uhi naagta ma suuxsanee inaga suuxiya deetana halkan gacanta waxay iga xidheen ay saa dharbaaxeen xididkaygaa hore usoo bixi waayey kii anigii ag fadhiya labadan af carabi iskula hadlayen kii ag fadhiya baa dhaadhacay deetana markuu saa daaqada uga dhaadhacay ayaan ka daba dhaadhaco saasaan isku tuuray shalmadaa meelay qabsatay deetana saasuu ii soo jiiday waan qayliyo waar hayaa iga rida baan idhi nin dariiqa marayay oo tukaan watay baa tukaanka daaqada jawar waa sidee buu ku yidhi deetana gebigaygii macal shalmadii inta saa la iisoo tuuray ee gaarhigii maxaanku dhaday la koray ayaa la baxsaday taliyaha guud ee ciidamada booliiska somalilan cabdulaahi fadal iimaan ayaa warbaahinta la hadlay waxaanu sheegay in dhacdooyinkooda iyagoo ciidan ahaan soo gaadheen saddex iyo labaatan kiis oo ka mid ah kuwaasoo ay baadhis ay ku sameeyeen kadib ay ku ogaadeen afar ka mid ah ayaa waxay yeesheen raadraac afartaa laba waxaa u xidhan shan qof labana baadhistooda gacanta lagu haya boliisku markii ay baadhis qoto dheer ku sameeyeen arrintan afarta dhacda ee raadka leh mid wuxuu noqday iskuday kufsi midna waxay ahayd gabadh marka hore yar oo si khiyaamaa lagu kaxeeyey waxaana u xidhan afar qof halka labada kiisee kalena laba hablood oo laga soo kaxaystay magaalada burco baadhistoodii gacanta lagu hayo waxaa afartaa kiisee raadka leh laba ka mid ah u xidhan shan qof labada kalena baadhistoodii ayaa noo socota sidoo kale sagaal iyo tobanka kiisee kale dhammaan waxay noqdeen been abuur iyagana waxaa ilaaya hadda u xidhan afar qof oo ka mida dadkii been abuurkaa sameeyey geesta kale warbaahinta maxalliga qaarkeed iyo baraha bulshada ay ku xidhiidho ayaa in badan ay ku baahiyeen dadku muuqaalada xubno lagu sheegay inay yihiin kuwa bani-aadamka oo lagu qabtay magaalada hargeysa hase haatee taliyaha ciidamada booliska ayaa arrintaasi beeniyey waxaan dadweynaha u caddaynaynaa in aanay jirin haba yaraatee cid lagala baxay xubnaha jidhka aadaamaha ama kiis la xidhiidha arrintaas oo dhacay taliyuhu waxa uu sheegay inay jirto ujeeddo falalkan qaarkood ay ku ogaadeen in laga lahaa intii baadhisi socotay waxaanu ogaanay arrimahan waxaa meesha ku jirta tahriib xeeladaysan oo biliisku uu isdul taagay dadkii fulinayay mid ka midna ay gacanta ku hayaan ciidanka biliisku barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa